wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland ayaa maanta magaalada boosaaso xarunta gobolka bari waxay ku daahfurtay laba iyo toban kun oo bayadood oo biyodhaan ah taasi oo loogu talagalay in loo qaybiyo dadka ay abaartu ay saameysay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee dowladda puntland axmed karaash ayaa si toos ah u daahfuray waxaana uu sheegay wasiirka in cunto qaybinta ay ku xigi doonto iyadoo ay socoto diiwaangelinta qoysaska abaarta ay saameysay
waxaan halka kale aynu isugu nimi oo inaan daahfuro labiiyo tobankaa kun ee oo biyaha ah oo ay baasaweyn sheegtay oo laga helay hay-adaha baan saaka daahfuraynaa waxaan rajaynaynaa kuwiyow ka badanna inaan helo cuntada qudheedu waa socotaa kolley wakhtigeeda ayaa sheegi dona kuyow badan baanu daahfuray oo maxay atay sida w f b oo kale way ka socotaa gobolladoo dhan diiwaangelin baa ka socda ilaa waxay noo sheegeen ilaa afar boqol oo kun oo qoys inay diiwaan gelinayaan waxay hore u dhammeeyeen boqol iyo kow kun oo abaartii hore ah ayay dhammeeyeen oo gobolladii ay abaartu ku horraysay ay ay ka mid yihiin waan u mahad celinayaa maxaa tay hay-adahan biyaha keenay kooyowga dhibanna waxaan rajaynaynaa cunto iyo daawo iyo biyo iyo wax allaale waxay hayaan inay keenaan shacabka qudhiisa waxaan rajaynaynaa ololaha ka socda federaalka oo kale madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo waxaan maqlaayay adduunka iyo dadka soomaaliyeed ay isugu yeelaan gudo iyo dibadba puntlandna waxaa looga baahan yahay sidaas oo kale inkastay wadaan oo aad iyo aad ugu mahadsan yihiin waxaa loo baahan yahay ninkii koob maxay tay kiilo bariisa iyo maxay tay shaati yar oo iska tuuray iyo wax walba waa loo baahan yahay inay hawsha iyadaa aynu ololo ka dhigno xil cid walba saaran haddana waa inoo daahfuran yihiin labaiyo tobankaa kun ee biyaha ahi waa inoo daahfuran yihiin baasaweynna aad iyo aad bay ugu mahadsantahay waan rajaynayaa inay ka adag tahay waan rajaynayaa inay ku filan tahay hawsheeda waxaan ku kalsoonahay haddaan la ducaducayn oo cidi farafarayn inay ku filan yihiin hawshooda in loo daayo way ku filan yihiin in sistamka la ilaaliyo baan aad iyo aad ugu boorinayaa maxay toy dawladda iyo dadkaba waxaa lagala xisaabtamayaa marka aad qof wixiisa u dayso o u dhiibato baa lagala xisaabtami karaa laakiin hadday daldalool yarato oo meelo kale daaqado kale cidi ka soo dhacdo wixii isku hallayn bay gelaysaa dhanka kale waxaa maalmihii u dambeeyey shacabka reer puntland ay isweydiinayeen halka ay ku dambaysa amaba ay ku baxday boqol iyo konton kun oo dollar oo ay dowladda federaalk soomaaliya ay ku wareejisay guddiga gurmadka abaaraha ee heer maamul haddaba guddigii lagu wareejiyey lacagtaasi ayaa maanta waxay saxaafadda wax ka weydiisay halka ay lacagtaasi ay ku baxday waxaana madasha lagu soo bandhigay gaadiidkii lagu iibiyey lacagtaasi ay dowladda federaalk soomaaliya ku wareejisay puntland gaadiidkaasi oo lagu wareejiyey maanta wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ee dowladda puntland waxaa indhihiinna ku aragtaan gaadiid lix ah oo booyada ah waa laba habbo waa siddeed boolle toddobaatan qaad siddeetan qaad afarna waa yar yar shan iyo afartan qaad lixdaa gaadhi waxaad noo dirtay dawladda waannu soo iibinnay waxaannu ku wareejinaynaa wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka oo wasiirkeedii hadda uu idin hor taagan yahay cabdirashiid furayaashiisii furayaashiina aannu hadda ku wareejinaynaa waxa nuxurka iyagu waa intaa wixii kale dawladda ayaa maamulanaysa cidday u dhiibanaysa cidda u xilsaaranaysa iyagaa u xilsaaran annagu wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka ayaannu ku wareejinaynaa insha allah ee dhinaynka ah waa toddoba iyo toban iyo shan boqol gaadhiga siisowga ah ee shan iyo afartan qaadii waa lix iyo toban iyo badh ma fahamteen sooma okay hal matoor oo aniga waxaa i amray madaxweynaha waxaa loo diray ceelka ceelka ceelka damco toddoba kun oo doolar baa layga qaaday ceelka damcood toddoba kun oo doolar baa layga qaaday oo jabay boqol iyo kontonka ka mid tahay waxaa kale oo intaa idiin dheer boonooyinkii taayirada kamaanada kalayaaca kobaalka todobada kun iyo saddex kuna laga saaro meesha boqol iyo afartankii kun ma intaas dad lixda gaari noqotay iyo hawshooda
lixda gaari iyo hawshoodii way noqotay lacagtii intii kale boqol iyo afartankii kale tobankaa kun laga saaro
dhanka kale wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowladda puntland cabdirashiid maxamed xirsi oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dowladda ay sidii loogu talagalay ay gaadiidkan ugu shaqayn doonto dadka ay abaartu ay saameysay waxaana uu goobta uu ka cadeeyay in haatan ay la wareegeen gaadiidkaasi lagu soo wareejiyay
maanta halakan waxaan kula wareegaynaa sidaa arkayseen ee lix booyadood oo loogu talagalay abaaraha ee biyadhaan in lagu sameeyo ee dhibta jirta iyo mushkiladda abaareedoo maanta ina haysata ilaah baan weydiisanaynaa inuu deg deg nooga qaado biyo la dhaanshay booyad la dhaanshay makhluuqa ilaah biilo kuma filla ilaah baan weydiisanaynaa inuu naga saaro lixdaas ee booyadood ee maanta ganacsatadu wasaaradda howlaha guud ku soo wareejisay waa kala wareegnay waana mahadsan yihiin ee waad la socotaan dalka abaar adag baa ka jirta dhib iyo culays baa jira ee dawlad iyo shacab iyo ee ganacsato iyo culumma culummadii puntland looma kala harin saasoo ay tahay culaysku maalinba maalinta ka dambaysa waa siyaadayaa taasi waxay caddaynaysaa aadamaha waxqabadkiisa iyo tabartiisu siday ma fahmaysaa u liidato u jilicsan tahay ee laba daruurood oo dalkaa mara baa daqiiqad lagu kala fadhiisanaynaa ilaah baan weydiisanaynaa baabuurtaa waa kala wareegnay lixda ah ganacsatada waxaa laga baxshay lacagtaas sida aad la socotaan lacagta lagu iibiyey lixdaa booyadood waxay ahayd lacag ah boqol iyo konton kun oo doolar oo dawladda federaalka ah inaga soo gaaray dawladdu markay ka fadhiisatay oo dhinacyo badan eegtay in booyado biyaa lagu dhaansho oo isla weeggaa gudihiisa baahidii sidii u timaaddo markii la xisaabtamay waxaa loo arkay inay ka ribix badan tahay boqolkiiba boqol in lagu gado booyadahaas oo si joogto ah abaarta ugu dhaamiya iyo shacabka dadweynaha oo man ee asad haraya ee mustaqbalka la adeegsan doonana ay ahaato waxaa loo arkay boqolkiiba boqol inay dhinaca iyo tallaabada lacagtaa loo qaaday ay boqolkiiba boqol ka faa'iido badan tahay in booyada la siiyo biyo ku dhaansha oo hal mar ay baxdo baahidiina sideeda ay u taagnaato xasan hekel idaacad